asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintayna murtida maanta xubintayna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubintayna murtida maanta ee aan ka soo meehaahno ama aan ka soo miidayno ama aan ka soo heemino ama aan ka soo dhex saarno ama aan ka soo gurno afka hooyo iyo qaybihiisa kala duwan waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid biyo kama dhibcaana oo aan ahayn sida saabkii oo kaleento ama ama gilgilshee iyo shaahmiire ama haddii eebbaeed mahayo kii lagu reebahayey cufayga iyo caleenta shaaha iyo gufarka dambe wax lagaga miidaynhayey aan ahayn waana xubinta aan dhihi karno waa mid miira oo agaasiman lasoo miireeyey lana soo madaahimay aan dhihi karno waana xubinteenna murtida maanta ee caalaaba aynu halkan ku qaybsanno si joogto ah innaga oo ah bahdii dhaqanka iyo suugaanta xubinteennan maanta ciidamka eebbe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin ka mid ahaa ama nin dhallinyaro ah oo deegaan dhan oo uu ku noolaa wuxuu ahaa mid ishu qabato wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ishu ay qabato macnaha ishu ay qabanayso markaan ku leeyahay dadka dhowr qaab ayay ishu u qabataa qof ishu waxay ku qabataa waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo dadaalkiisa ruuxna ishu waxay ku qabataa dhaqanxumadiisa iyo edabla-aantiisa iyo waxyaalo la mid ah ruuxna ishu waxay ku qabataa akhlaaqdiisa iyo wanaaggiisa iyo sharaftiisa iyo dhowrsigiisa iyo karaamadiisa aduu qaybaha farda badan ee indhaqabad kale ayuu qayb ka mid ah ahaa muxuu ahaa isagu ishu waxay ku qaban jirtay muuqiisa ishu maxay ku qaban jirtay muuqiisa ayay ishu ku qaban jirtay isaga waxa uu ahaa nin quruxsan aad iyo aad ay indhaha dadku ayna ka soo boodaynin nin dheer nin haybad leh nin muuqaal leh laakiin aan looga hoosaynin ayuu ahaa intaas iyada ninkaas isagiihii haddii eebba idmahayo waxaa jirtay gabadh ka mid a gabdhaha soo hanqaaday ama soo kacay xilligaas iyada ah oo balaaye ninkaa isaga ah loogama hoosaynin muuqaalkaas dheh ama ha ahaato dhanka maalka ama ha ahaato dhanka maanke labadaba wuxuu ahaa nin haddii eebbaidmahayo aan looga hoosaynin oo beerkiisa aan beeruu helin dhanka maalka dhanka maankana nin wuxuu ahaa lagu xanto inuu yahay badhay haddii eebbaidmahayo ninkii noocaas ahaa ee hawsha iyada ah lagu yaqaanay ayaa gabadhan soo hanqaaday ee dadka oo dhan ay halacsanhayeen ayaa isha geliyey si fiican buu isha u geliyey hadduu isha geliyey aayar buu tegey eh xitaa isagu ragba ma kaxaysaninba keligii isagoo ah ayuu doontay gabadhii buu raadsadayba wuxuu yidhi waxaan ahay buu yidhi waan idiin soo galo fadhiistay sooriyadii waa tag gabadhaan rabaa buu yidhi waa laysdhowray markaasaa ley awar raggaagii ma rag baa gabadha idinka soo doonanayo mise anaa soo doontay gabadha anaa soo doontay anaa raba aniga aniga ili xidida waxaan kale iska daaya taas ayuu ku adkaystay iyada nin baa marka raggu de waa kale af xun yahay nin af xun ayaa ku yidhi niyahow adiga waxaad tahay nin la yaqaano oo deegaankan aad iyo aad looga yaqaano doqonka keligii ah ee deegaankan jooga ayaadna tahay adiga oo doqonka keligii ah ee deegaankan jooga ah sideed gabadhanaad u soo doonatay hadda soo kacday ee ishu qabanaysa ee gabdhaha hanqaaday gabadha ugu wanaagsan ah ama muuqaalka wanaagsanah jalaqsan leh seed adoo oo weliba doqonnimo lagugu xanto doqon ah adigoo doqon ah seed gabadhanaada u soo doontay oo kalsoonida noocaas ah seed u heshay doqon baad baahaye waxaa jirta marka waxaa la yidhi mahmaha soomaaliya waxay ahayd rag waxaa ugu daran doqon hadalka heli og moogta ma u cadhoonin ismana waalin doqonnimadiisiina ma diidin kamana doodinba wuxuu yidhi dhib mal ku yidhi waxaad sheegayso dhan ama aad igu toonteen laakiin adigaan su-aalku weydiinhayaa wax iga fiican ma aragtay wax iga fiican ma aragtay su-aashaas ayuu ku celiyey waa su-aal ilaa iyo maanta taagan oo markaad fiirisa ninkaas gabadha rabay sidii uu u yidhi wax iga fiican ma aragtay ilaa iyo maanta dadka soomaaliyeed oo kaleento markaad eegto nin kasta oo musharaxa ama nin kasta oo wax u sharxan ile guurka laftiisaa musharaxnimo eh wuxuu taagan yahay wax aniga iga fiican miyaad aragteen taasuu taagan yahay wax fiican aanay soo kordhiyaanna ma jirto markuu yidhi muxuu wax sheegayso dhan laakiin aniga wax iga fiican ma aragteen markuu yidhi waaba lagu kala tegaya bahal qosol ah ayaa lagu kala yaacay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi lugtii jeeni dhaaftaa way jabtaa lugtii jeeniga dhaaftaaye way jabtaaye ma og tahay lugtii jeeniga dhaaftaa way jabtaaye ma og tahay